barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco shanta bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro magaalada nairobi ku qabatay bandhig ay ku muujiyeen muhiimadda luqadda iyo dhaqanka soomaalida dadkan wada dhoohanoo nacaybka dhexdooda yaal haddaan hadal dhihi lahaa dhigaha dhukayba uga go'andhaayaha waxba kama arkaan dhawaquna waa uga daraan anoon dhalan bay murtida abwaanna ku dhurhayeen dhoodaan iyo timacadiyo tixdu shube dhaafayo wax loo dhigo aysa jirin hadday iska dhiga tireen ma waxay ku dhaqaaqayeen hal abuur dhashay waanadiis
waxaa kale oo barnaamijka aanan ka maqnayn kaalimihii heesaha ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxa golaha midooda yurub donald tusk ayaa sheegay inuu doonayo in qorshaha brexit la siiyo ilaa iyo bishan abriil kadibna uu markaasi doonayo in lala yimaado oo ay britain la timaado qorshe la taaban karo oo ay uga baxda midooda yurub hogaamiyaasha midooda yurub ayaa laga rabaa inay ansixiyaan muddo kordhintan taasi oo suuro gelinaysa britain in muddadaasi ka horna ay ka bixi karto haddii baarlamaankeedu uu aqbalo qorshaha kabixitaanka ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa la qorsheynayaa in maanta oo jimcaha ay taask u dirto warqad rasmi ah oo ay uga codsanayso muddo kordhin loo sameeyo xilliga ay ka baxayaan midooda yurub ilaa iyo bisha juun soddonkeeda ayay doonaysaa may inta uu jiitamayo qorshahan waxay baarlamaanka britain raadinayaan wadiiqo u gaar ah balse codeyn ay baarlamaanku sameeyeen isniintii waxay meesha ka saareen dhowr arrimood oo suuro gelin lahaa in markaasi britain ay hesho qorshe ay uga baxdo midooda yurub gudoomiyaha guddiga garsoorka ee aqalka hoose koongareska maraykanka ayaa ka dalbaday xeer ilaaliyaha guud william barr in uu shaaciyo warbixinada soo koobaya natiijada baadhistii lagu hayay madaxweynaha warbixinada la doonayo ayaa ah kuwa ay kooxda dambi baadhistu qortay ee uu hogaaminayay muller jerry nadler oo ka tirsan dimuqraadiga ayaa waraaq u diray xeer ilaaliyaha guud kadib markii warbaahintu ay sheegtay in kooxda muller ay ka xumaadeen qaabka uu xafiiska xeer ilaaliyuhu usoo koobay natiijada baaritaankii socday labada sano warbaahinta ayaa sheegtay in warbixinta kooxda muller ay ahayd mid dhaawacaysay madaxweynaha taasi oo ka duwan sida kooxda xeer ilaalyuhu ay rabeen in shacabka iyo koongareska ay ka dhaadhiciyaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo xiliyadan oo kale aad v o a uga barateen markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey qadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo aynu uga hadli doonno dhallinyaro soomaaliyeed oo magaalada nairobi ka bilaabay dadaallo ay bulshada soomaaliyeed ku xasuusinayaan gabayadii iyo muhiimadda dhaqanka soomaalida uu u leeyahay bulshada waxaa igala qaybgelaya xasan cumar xasan hanad duraan muuse hanad ciso iyo sufyaan saciid maxamed marka hore kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a ku mahadsantaa waana dhowna ugu horeyn haddii aan ku bilaabo oo aan siiyo hanad ujeedada barnaamijka muxuu yahay walaal khadar xareed waan ku salaamay adiga iyo saaxiibadaada waana mahadsantihiin v o a barnaamijkan waxaa nagu dhaliyay arrimo aada u waaweyn oo kale saaxiibadayna ayla wadaagi doonaan waxaana kow ka ahayd inaan aragnay bulshadii khaasatan dhalinyaradii amba dadii da-yartii oo afka soomaaligaha ka dhaqmay oo bedelkii afka soomaaliga la rabay in in la xoojiyo aad aad mararka qaar arki kartaba in qayb ka mid a inuu afka soomaaligaha ka dhumay qaybana ay isku qasaan oo dee gareeyo ereyga ah ay isticmaalaan sida sheegrayn iyo kobigarayn iyo waxyaalaha noocaasa arrimahaas arrimo la xiriira oo oo suugaanta horena la xiriira dhalinyaro xataa aan weydiiyey oo si aan u weydiiyey aniga aan ii khaas ahayd markaas baa xataa su-aalihii aan weydiiyey qaar ka mid a ii jawaabween oo suugaanta ka mid ah sidoo kale aan weydiiyey abwaano loo yaqaano ayaga naftarkooda meenaanahaasooda badan aan la yaqaano laakiin magacyadooda aan la aqoonin baan sidoo kale weydiiyey marka arrimahaas oo kale kolley aniga igu dhaliya dhankayga barnaamijkan waxaan markiiba saas oo aniga raggan saddex labadan nin oo saaxiibaday ah aan sameynayna aan ugu magac darnay kormeerka suugaanta iyo kaydka kaydka gabayada oo ah inaan suugaantii hore kormeerno oo raggii hore abwaanadii hore oo lahaadee ay lahaayeen ay sameeyeen aan kormeerno kaydka gabayadana aan kaydna ka samayno haddii aan isku afgarano waqtiguna una siiyo insha allah marka ma waxaad ogala jeedaan inaad gabayadii hore intaad akhrisaan oad xifdisaan aad haddana dib usoo saartaan mise inaad hadallada muhiimadda ay ku jiro aad kala baxdaan oo aad bulshada la socodsiisaan waa sidee sababo badan oo mid walba midda kale kaabaysa baa usal ah inaan inaan barnaamijkan samayno kow inaan horta helno gabayada hore annaga inay shaksiyadanada anfacaan af soomaaliga anagana anfacaan oo naftaada hadda markaad wax ka bedeshaa dadka kale wax ka bedeli kartaa kow horta af soomaaliga anagu inuu koro kobco sidoo kalena aan helno erayo aan bulshadii sidoo kale la wadaagi karno labo oo ah in gabayadii hore saamaynta ay lahaayeen inay ahayd saameyn aad u qurux badan aadna u weyn dabcan bulshadana dee ummadda soomaalida waxaa loo yaqaana ummaddii gabayga gabay bayna badan wax isku fahamsiiyaan gabayadii hore iyo xigmadii hore gabayada hore lahayn inaan soo nooleysino saddex inaan abwaanadii hore taariikhdii ay lahaayeen iyo sharaftii iyo sumcaddii ay dadku dhex lahayen inaan muujino intaasaa kole sababtan ugu weyna
dabcan dhaqanka iyo suugaanta gaar ahaan gabayada aad bay isugu tiirsan yihiin muhiim ayuuna u yahay gabayada dhanka dhaqanka marka sida wax loo tilmaamayo bulshada dhaqanka loo fahansiinayo gabayada aad soo akhriseen ama aad ilaa iyo had dadka aad xasuusiseen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah hees uu qoray maxamed ibraahim warsame oo loo yaqaan xadraawi wahees wahees aad u dheer waxaan jeclaanaa inaad iga kala goyna heesta aan dhammeeyo hees aad yaro dheerna waayo wuxuu ku bilaabay heesta wuxuu uga hadlayaa maasijyada ay xambaarsanta ama fariimo waxay yihiin waa saddex fariimood kow horta in qofku wadankiisa ku faano labo dhalinyaradu inay maxaa ratole intay bedelkay af kale ku faani lahayn afkooda inay ku faanaan iyo midda saddexaad oo ah inuu wax kasta oo bulshadu ay ay ka kooban tahay aan kusoo koobay meeshaan oon ka dhex arki doono koley barnaamijku yahay wuxuu ku bilaabay adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn baariis adoon tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaagana barashada dalkaaga horta laga bogtaayo baryo laysku howlaa dalkaaga inaad barato caasumadihiisa iyo dhaqanka iyo iyo miyigiisa iyo xoolahaba inaad barato dhulka baaxad sooriyo bannaan miiran weeyaan ama waa bus iyo oon ninka buug ku haystow beentaada weeyaan dad waxaa jira sawir khaldan dad ka gudbiyaan wadankii iyo dalkii dadkaas dabcan waxaan dhihi lahaa inay ka waantoobaan oo dadka reer galbeedku markay wax dhib ah ka dhacaan wadamadooda dadka waa la qariyaa meydkooda iyo dhibka waa la qariyaa laakiin haddii aad adigu soo dhigto dadkii dhiiggii wixii daadanaya sawir xun baad ka gudbisad wadankaaga wuxuu yidhi balcad jawhar shalambood barakada qoryooley waxa canab bislaadee bay dhaba u gaar tahay boosaaso iyo beer bixin duula laalays biyo guura kala baydh beeraha wajaalee lagu reebay baahida baar dheere iyo jilib waa boqol kun oo mayl dhulka lagu baraadhee beeyadu dhulka lagu baraaree beeyadu ku taallee badar lagu abuuree lagu riday bariiskee balka lagu tallaalee mooskiyo babaygii barkadeen xareedo waxaa taa ka sii badan dhulka berisamaadkee beeshaanu daaqdee barta aynu dhaqannaa barqodhare ka joogtee iyadoo barwaaqo ah balliyada xareedii ku bariisanayso bidix midig dhan loo dayo barigiyo galbeedkaba waa beri cadceedii soo saartay baallaha bilcilkiiyo maraagii shimbiruhu bulxamayaan indhihii basaasow boorama ma aragteen waayahay waan kugu soo noqon doonaa saaxiibada kale ee barnaamijka igala qaybgelaya xasan cumar xasan kusoo dhawow waad mahadsantaha qadar aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o n waa idin mahad celinayna maxaa nooga sheegi kartaa xasan barnaamijkan aad ka bilowdeen magaalada nairobi ee ku saabsan sooyaalkii dhaqanka ee soomaaliyeed iyo aruurinta fankii iyo gabayadii iyo qeybihii dhaqanka
barnaamijkan sida uu saaxiibkay u sheegayba xana duraan u sheegay waxaa weeye barnaamij aan dhalinyarada ku xasuusinayno suugaanadii hore ee abwaanadii hore ay soomaaliyad ay tiriyeen oo inta badan aan laga haysanin maadaama hadda iyagana aysan nooleyn dad kaloo hadda oo inta badan bulshada la wadaagana aysan jirin dadkiina waxaa midda ugu weyn oo aan aragnay waxay tahay in soomaaliga af soomaaligii luuqaddii af soomaaliga dadka ay xoogaa kasii yara yaraanayso gaar ahaan marka qurbaha la yimi taasaan dhexda u xirnay khaasatan anugu markii aan anoo yaran waxaan isku arkay hal abuur inaan ahay markaan dabcan inaan wax oriyo waxaan isu arkay haddana inaysan ii habboonayn sababtoo ah abwaano waaweyn oo xilligii luuqadda af soomaaliga ay tayada ahayd joogay oo bulshada la hadlay marka inay iiga habboon tahan arkay inaan xasuusiyo tii hore markii beddelkii aan anugu aan midii aan qaaday ama aan tiriyay aan bulshada usoo bandhigi lahaa dhallinyaro sidaydii u fekerayaan kadib arkay sababtaasaan isula qabsanay insha allah ujeedada aad ka leedihiin muxuu yahay barnaamijka ujeedada aan ka leenahay waxaa weeye in la soo celiyo ee, erayadii lumay afka soomaaliyed waxaa ka mid a afka qof kastaa wuu ku hadlaa luuqadda af soomaaliga laakiin waxaa jira erayo hadda erey had- dhowr erey haddaan ku weydiiyo aadan laga yaabo inaad sheegi karin marka erayadaas muhiimka ah in la soo celiyo fakabulir badan si qofka uu helo erayo badan uu qofka u helo taasoo ugu muhiimsan iyo in bulshadii ay arkaan suugaantoodii hore iyo wixii abwaanadii hore ay ka hadleen xilli hore marka dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool isliig nairobi ma ma yihiin kuwo danaynaya inay dhaqankii iyo een, hawshan aad bilowdeen eh, haddii aad u bandhigteen ma yihiin kuwo xiiseynaya oo danaynaya waxay ku xiran tahay sida loogu soo bandhigo hadday arkaan dhalinyaro isku xiran oo wax qurux badan usoo bandhigayda way xiiseynayaan laakiin haddaan cid usoo jeedaba la arkin qolo walba hortooda u ma socon qabateen oo ma u bandhigteen idinka hadda annaga waxaan ku jirnaa weli ee, annagaa bilaaba ee, dadaalkiina waan wadnaa hadduu alla yidhaahdo waana rajaynaynaa inaan soo bandhigno insha allah maxaa ka mid a waxyaabaha alabuurka aad samaysay gabayada aan tiriyo way badan yihiin iyo maansooyinka intuba Ee, waxaa jirta maanso markaan anugu fikirkan igu soo dhacday aan hore u tiriyo oon leeyahay dadka ku tusayo in inaan maanta anugu wax tiriyaa bulshada inse wax weyn kusoo kordhinaynin marka la fiiriyo abwaanadii iga horreeyey iyo gabayada ay tiriyeen iyo say afka hodan uga hayeen Ee, waxay dhahaysaa ma wada gaari karo aaday u dheer tahay inta muhiimkaan aan kuaga soo koobaya dadkan wada dhoohanoo nacaybka dhexdooda yaal haddaan hadal dhihi lahaa dhigaha dhukayba uga go-an dhaayaha waxba kama arkaan dhawaquna waa uga daraan anoon dhalan bay murtida abwaanna ku dhurhayeen dhoodaan iyo tima cadiyo tixdu shube dhaafayo wax loo dhigo aysa jirin hadday iska dhiga tireen ma waxay ku dhaqaaqayaan hal abuur dhashay waanadiis intaasaan kusoo koobaya aada u dheer marka maxaa uje muxuu ka turjumaya hadalkaas wuxuu ka turjumayaa hal abuur da'yar oo maanta haddana xilligan jooga wax weyn inuusan ka dhehaynin oo u dhigma wixii abwaanida hore aysan ka- ay ka- ay ka dheheen marka hal abuur kastaa inuu wax iska tiriyo ha laakiin wax weyn oo la yidhaahdo wax lagu qaato may ma ka imaanayaan haddii kii hore wax lagu qaadan waaya Een, waan kugu soo noqon doonaa xasan Een, waxaan siinayaa sufyaan saciid maxamed waxa uu ka shaqeeyaa waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeyo xarun dhaqanka ee lagu soo nooleeyo oo dadka soomaaliyeed kuwa qurbaha ka yimaado dhallinyarada Een, dadka soomaaliyeed ee kenya ku noolna dhaqankii lagu tababaro xarunta oo jaamac kusoo dhawow ee sufyaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a dhallinyarada Eh, bismillaah waa mahadsantahay eh, khadar xareed Eh, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa idaacadda v o da waxaan joogaa agaasimo waxaan ka ahay xogxye xarunta jaamac Eh, horta waxaa jira waxyaaba isku hay keenay oo markaan aragnay jacayl aan u qabno iyo mamanaan annaga dhexdeeda aan u qabno waa dhaqanka Eh, ayaa isku hay keenay Eh, waxaan kaloo aragnay soomaali badan oo waxaad arkaysaa kenya ama meelo kale oo aan soomaali ku helin Een, ama ma yaqaanin ama eh, waxaa laga yaabaa inay ka- ka yara anfitaagayaan oo oo maarad ka santaagayaan marka waxaa arkaysaa soomaali sheekaysanaysa oo luqado kale ku sheekaysanaya Eh, waxaa arkaysaa ilmo yar oo hooyadii oo ilmihii yaraa kula hadlaysaa afka swahili ama af english Een, waxaa laga yaabaa inay ayadu baranayso af swahiliga oo ay rabta inay ku tijaabiso magaranaysa wiilka ama ilmaha Een, waxyaabahaasi waxay keentay in soomaali badan oo aan afkii aqoon ee maaragtay ee waana soomaali afkiina ma yaqaaniin Een, afku waa aqoonsiga qofka soo ummad walba way ilaashataa afkeeda Een, waxaana jira maalin oo caalami oo unesco u asastaysay maalinta dhaqanka ee, afka hooyo afka hooyo afka hooyo marka idinku ka aw jaamac ahaan xarunta dhaqanka Een, waxyaabaha aad dhanka dhaqanka ka qabataan maxaa ka mid a Een, waxaan kaydinaa horta agabka dhaqanka oo soomaalida noo timaada ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudihiisa ka yimaadaan waxay arkaan waxyaabahay maqli jireen Een, een, agabkii dhiishii ma garanaysaa ee, barshintii ma garanaysaa gaawihii een, warankii ma garanaysaa ee, dharkii dumarka xidhnayeen kuushii cunaabid ahayd waxaasoo dhan bay arkaan way is arki jireen maqli jireen waxaa kaloo aw jaamac yaalla buug badan oo af soomaali ku qoran ama suugaan ha ahaato ama ha ahaato ee, waxyaabahan suugaan ahayn waxay kaloo samaysaa jaamac ee, dhalinta hadda ee reer nairobi oo kale oo iskuullada marka loo xidho oo kale ayay waxay samaysaa casharo iyo duruus soomaaliya oo free ah oo yacni bilaash ah marka dhibaatooyinka ugu badan ee dhanka dhaqanka soomaalida ay wajahayaan ee aada hadda ilaa iyo hadda aada haysaan ama aada aragteen maxaa ka mid ah dhaqanka soomaalida Een, waxyaabaha ay waajahayaan waxaa ka mid a horta dhib weyn ayaa gaaray af soomaaliga markii magaalooyinka loo batay Een, balse nasiib wanaag xilligii dowladda soomaaliya dadaal badan bay bixisay laakiin burburkii dhibkii ugu sii weynaa baa gaadhay Een, marka magaalooyinkii waxaa la yimid waxaa loogu yimid afaf kale sida af ingiriisi oo waxbarashadii iyo magaranaysaa dowladdii iyo siyaasaddii bit yaalla Een, kenya oo kale een, luqadda kiswaaxiliga oo kale Een, etoobiya oo kale luqadda amaariyaaga ingiriisigii oo qurbihii kale loogu tegay iyo afafkii kale skandinafiyaanka taasi waxay eh, ku noqotay een, caqabad weyn af soomaaligii waxaa kaloo jirta caalamkan isku furmay oo eh, ma garanaysa globalizationka ay dhahaan Een, iyo teknolojiyadda een, eh, fududaatay oo farsamada casriga ah oo meel weyn laga gaaray waxay keentay in qofkii uu dadyow kale la xidhiidho een, waxbarasho een, meele eh, carreeeda ka raadsado asagoo bartiisa joogo een, dadyow kale ay isbartaan ula shaqeeyo marka waxay noqotay in luqadii halkaas ay uga yimaada dhaawac weyn waxay noqotay marka waalidkii ama qurbaha joogo ama dalha joogo in xoogaa dee lu- afkiina loo arko af eh, siduu ku sheegay yuusuf shaacir af busaaradeed Ah, oo dee aan waxba lagu helin soomaaligii waayahay waan kugu soo noqon doonaa Een, waxaan siinayaa hanad dhaqanka soomaalida wuu ballaaran yahay suugaanti baa ku jirto guurki baa ku jirto aad buu u ballaaran yahay marka ma dhanka gabayada ayaa diiradda saaraysaan mise dhaqanka qaybihiisa kalena dadkii waad kala hadlaysaan ka dhalinyar ahaan Ee, walaal xareed waad mahadsan tahay sida aad ku maqashayba een, khadar xareed aan idhaahdee sida aad ku maqashayba een, barnaamijka magaciisu barnaamijka nagu maaha keliya gabay Ee, waxaan marka horeba sheegnay kormeerka suugaanta dabcan suugaan markaan dhahnan waxaa soo gelaya een, waxaa soo gelaya sh- dhaqa- een, sheeko dhaqameedyadii waxaa soo gelaya een, mahmahyihii waxaa soo gelaya gabayadii waxaa soo gelaya maansooyin waxaa soo gelaya guurkii iyo siduu i- sidii laisku guursan jiray dabcan barnaamij aad u weyn waa suugaan markii la dhaho Een, waxyaalo kale way jiraan oo suugaanta ka baxsan ayaguna dhaqan ah Een, waxyaalahaas waxaa ka mid ah sidoo kale een, ayaga naftirkoodu een, waa waxyaalo hal iyo lababa aan lagu sheegi karin laakiin aad u fara badan Een, ayaga naftirkoodu diiraddanada guud way tahay inaan samayno laakiin gaar ahaan anagu hadda qasdigana wuxuu yahay maadaama aan nahay halaburo dhanka suugaanta ah inaan suugaantii een, inta aan gacanta kusoo dhigi karno aan kusoo dhigno Een, baa ha- baa qasdiganagu yahay kow waxyaabaha aada eh, dhanka dhalinyarada ka hadlaya ama dhalinyaradii hore siday u jire u noolaan jireen u u guursan jireen eh, u dhaqanka uga qayb qaadan jireen ma jiraan mahasooyin noocaas oo aada ilaa iyo hadda dadka xasuusinaysaan dhalinyarada gaar ahaan Een, way jiraan maanso een, waxaa jirto een, annagu waan jirnaa maansooyin badan aan samaynaa hal abuuraan nahay maansooyinan waa samaynaa Een, laakiin sida saaxiibka sheegay een, wuxuu yidhi haddii kuwa hore wax lagu qaadan waaye kuwa dambe dabcan inay wax bedeli doonaan u malayn may annagu aan tirino Een, sidaas ajligeed baan ba- waxaan diirada u saarna kuwii horena soo nooleyn Een, waxaa jirta maanso een, amba gabay gabay waaye maahan maanso uu tiri xaaji aadan afqalooc Een, alla yarxamu raxmi- raaximiin Een, gabaygaas oo kula hadlaya dhalinyarada wuxuu ku bilaaba hadduu geed angago xaabadaa laga idlaystaaye mid yar oo iniintiis leh baa soo abaalbixiya isagaa anfaacada hadhkiyo ooda kaafiye eh dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisa ubadkoo haraa baa tabcoo aayatiin hele ah markii aadam iyo xaawo iyo kaynta la abuuray sidaasay arwaaxdiiyo dhirtuba ku isiraayeene ummaddan shabaabkeedu hanan waa u ayaan xume ah inama- inamiyo hablaba waxaa tihiin aran waxaa tihiin aarankii kacaye itaal gabe dadkiinnii hore waydun aragtaane idinkaa ammaanada xilkii eegan qaabilaye iskiin wax u qabsada noloshu waa udubdhexaadkii israafkiyo fadhigu waa waxaad ku ambanaysaane axmaqnimo wakhtiga kaaga taga oo hin kugu reebiye ay ayaantii ku dhaaftana waa waxaan la eegayne axadkii kaslaan ahi sabool abidkii weeyaane saasuu kusoo gabagabeeyey waana dhalinyaradu diiradda ku saaraya markaas marka muhiimaddu maxay muxiimaddu waxay ahayd qofka dhallinyarada ah wuxuu leeyahay een, awood ah een, inuu haysto wakti inuu sidoo kale haysto een, fursad ay dadku hadalkiisa aysan weli ka daalin oo ninkan hadda gabayay hadalkiisa horey buu usoo daalay hadalkiisa laakiin ninka dhallinyarada wuxuu haystaa fursad uu ah in soomaalida waxay dhahdaa wixii cusubba caalamkaa jecelo dee ninka dhallinyarada hadduu hadday dhalinyaro bulshada iyagu maadaama ay tirracadka yihiin hadday ay wax abaabulaan dabcan dee een, kuwa kalena way ku hirin doonaan marka wuxuu ka wadaa een, dhallinyaradu waxaa fiican in qof walbana hadaf leeyahay horena u socdo isku tiirsanan lala muujiyo waayahay sufyaan haye Een, waxaan rabay inaan tii hore ku daro oo ujeedada een, waxaa jira horta een, dhaqanka waxa hadduu qof yahay baa layidhi oo ma- afkii wuxuu noqonayaa wadnihii ama maskaxdii marka waxaa jira annaga horta waan jecelnaha afkii waxaan kale ujeedada ugu weyn waxaa weeye inaan toosh ku ifno een, s- oo halkaas kale ay ka baxdo v o eedoo kale dad badan ay gaadho maansooyin ama ama ha maqlaan ama dadku ama yasa maqlin markaa ay magaranaysaa dadka ay kusoo jeestaan oo aan toosh ku ifin waxaa jira gabay aan jeclaystay oo aan jeclay inaan meesha kasii daayo oo waxaa tiriyey abwaan cabdinaasir cali daahir dhegadheere waa afka iyo dhaqanka Ee, marka wiil yar uu la hadlayey oo qalin jebinayay oo la dardaarmayey markuu dardaaranka u dhameeyey buu afka qiimuhu leeyahay buu meesha ku sheegay marka midna waa ga'lay oo gaabuu ku socdaa waa in yar qaybta kalena waa- waa dha'lay waa dhaabay ku socotaa wuxuu yidhi gaaliya islaam waxa ku nool dunida guudkeeda waxa dhaqamo kala gooni ah iyo luuqo kala gaar ah nin weliba kiisa waa giijiyaa waana gadayahay adna kaagu yuu kaa gedmane garasho dheer yeelo oo goos dambeedkiya ku hay gaadadiya laabta geeska afrikaad inay maal geli calooshaada mar kale wuxuu yidhi "Ee, burbur waa dhacaa shacab mar waa kala dhaqaaqaaye markii qarankii dheeliyey bulshadii dhinacba meel aaday dad ma wada dhammaadee waxaan dhimane noolaadaa haddii aysan dhaqankii ka tegin dhaxalka suugaanta ama aanay afkoodii ka dhumin dhalashadii raadka dhadhabkii ka hadha maalin buu dhidibka astaa dhibba male af kale ruux hadduu kala dhantaalaaye waxaa ceeb dhaleecaa inuu kaaw kaa dhuma eh qofkii kiisa dhaadhaajiye dhihi aqoon waaye dhici maysa luuqado kalow dhab u yaqaanaye waa inaad hiddaha dhuuqsataan kuna kuna dhegnaataane dhulkan aynu joogniyo khalqigan dhooban gudihiisa qaar dhuxula qoon dhiig casiyo dhowr caddi yurubta mid waliba dhalaar buu ku yimid haajir iyo dhoofe dhiba haystay qaar gaarahay iyo dheef la jirinayo ayaa badaha loo soo dhex maray hirarka dhaadheer marka gabayga u dheeraa intaasaan marka een, afkiibay ka hadlaysaa afkii iyo dhaqankii ka hadlaysaa iyo magaranaysaa ay toosh ku ifinaysaa waayahay een, waa dhegeystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka sooyaalka dhaqanka su-aashan ayaan kusoo gabagabeynayaa een, ka dhalinyaro ahaan hal abuuro ah oo dhaqankii aada u daneynaya sidee ayaad u aragtaan in dhalinyaradu ay uga qeyb qaadan karaan sidii een, eh, loo horumarin lahaa dhaqanka soomaaliyeed iyo ku hadalka afka hooyo sidee u ar- eh, sidee lagu horumarin karaa kow waxaa lagu horumarin karaa dhalinyaro inay iyadu ka go-an tahay inay eh, inay afka soomaaliga horumariyaan Een, laba waxaa lagu horumarin karaa een, qofka baniaadanka afka soomaaligu qoraalku qof walbaba soomaali ha ahaadee amba ingiriis amba afku raba ha ahdee qoraalku ka istaagaa waaya isla su-aashaas sufyaan Ee, waa mahadsan tahay een, waxay ugu horeysa horta inay ayagu bartaan oo afkii hadday sabda ayagu aqoon een, ma garanaysaa waxba ma soo kordhin karaan waxaa kaloo jirta horta ee, inay adeegsadaan afkii iyo dhaqankii ay adeegsadaan oo ku faanaan Een, ma gara- ee, waxaa jirta een, sheeko oo aan u tiirinayo abwaan cabdinaasir cabdilaahir markii u horeysan ka maqlay oo ahayd sheeko soomaali oo dee lana lana yaqaano oo ahayd ee, ma garanaysa wuxuu yidhi ee, dhuwaa baa wuxuu arka wiilo yaryara oo marka wuu cayrsaday dhuwaa marka waxaa caado ah markuu ee, u ordayo inuu saynta dabada ku nabo wiilahana waxaa caado ah inay saynta kor u qaadaan marka wiilihii gaari kari waayey een, wuxuu is yidhi marka wiilahan waxay kaaga dheereeyeen saynta ay kor u qaadeen so dhuwaagu dhaqankiisi buu ka tagayo sayntii kor u qaada marka waxaa daba caloosha bannaan ka tag marka inay horta ogaadaan in afkooda uu hodan yahay een, inay afaf kale la baran karo oo ma garanaysaa ama dad communication ama adeegsi in dadka lagula xidhiiro ama tacliin lagu rahsado laakiin usa ujee- faa'iido kale usan lahayn guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay khadar xareed oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur bukhaari oo inala socodsiiya
mahadsanid xuseen haddii aan ku horreyno horyaalka talyaaniga kooxda atlanta ee dalkaasi talyaaniga ayaa hal dhibic oo keliya usoo jirsatay kaalinta afraad ee horyaalka oo ay hadda ku jirto milan kadib markii ay xalay afar iyo hal ku garaacday kooxda bolonia saddex ka mid ah goolasha ay ku badisay waxay ciyaartoyda atlanta keeneen shan iyo tobanka daqiiqo ee ugu horreysay waxaana laba ka mid ah si qurux badan u dheliyey laacibka u dhashay dalka slovenia joseph eligi goolasha kale waxaa kala qaybsaday hanes hetpoa iyo duvan zabata oo dhaliyey goolkiisii labaatanaad ee xilli ciyaareedkan uu ka dhaliyo serie aada talyaaniga natiijadani waxay qarka u saaraysaa atlanta inay ka mid noqoto kooxaha xilli ciyaareedka dambe ka qaybgeli kara koobka horyaalada yurub waxaa iyadana go- goolal intaasi la eg ku badisay sasuwolo oo afar iyo eber ku karbaashtay kiev laba ka mid ah goolasha sasuwolo waxaa u dhaliyay laacibka u dhashay turkiga meriix demirel berri galab iyo habeen dambena waxaa jira saddex kulan oo ka tirsan Serie A-da Talyaaniga waxaana kulanka uga adag uu dhex mari doonaa Juventus iyo Milan oo isku arki doona magaalada Torino Juve horyaalka ayay u dabaaldegi kartaa haddii ay Milan ka badiso islamarkaana kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Napoli ay ku khasaarto kooxda Genoa habeenka Axadda ciyaaraha kale ee berri dhici doona Torino waxay la dheeli doontaa Parma halka Roma ay fooda dari doonto Sampdoria dhinaca Spain haddii aan aadno waxaa xalay dhacay saddex kulan oo ka tirsan horyaalka la liiga kooxda sevilla ayaa hal dhibic oo keliya usoo jirsatay kaalinta afraad markii ay laba gool iyo eber uga badisay kooxda alaves waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah mesa iyo bablo sarabia leganesna waxaa hal iyo eber dirtay gitef real sociedad waxa ay ka badisay aan iraahda real valladolid waxa ay laba iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta ee real sociedad ciyaarta ugu xiisaha badan ciyaaraha horyaalada yurub ee toddobaadkanna waxa ay dhex mari doontaa kooxaha bayer munic iyo brushi dortmund oo laba dhibic oo keliya ay u dhexayso iyadoo dortmund ay horyaalka hogaaminayso labadan koox ayaa ka mid ah kooxaha ugu miisaanka culus qaaradda yurub gaar ahaan dalka jarmalka dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha heestii ayaan dhalad codka salaad maxamed shardi salaad derbi
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uur habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abena maarku wacaya ibkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani ildheerkaarkaayo sida ubax la beeray inuu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhow agawgo sida ubaadan dhalayban kuguurfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray inuu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho argaagawbo
codkaasi fanaanka salaaderbi iyo heestiisii ayaan dhaladaya kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadooda jurnalisa giyowatani kulanta maqli leenay sidaas iyo nabadgelya
sama ruux lawmo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera